wararkii maantaiyo swiden waxaa sabtigii si rasma u bilaabmay tartanka suukii dufcadda labada kun iyo sagaaliyo toban kaasoo xagaa kasta ay ka qayb galaan kooxo ka kala yimi qaaradda yurub laguna qabto xaafadda sboonga oo ka tirsan stockholm waxaa tartanka sannadkan ka qayb qaadanaya ilaa laba iyo toban kooxood oo ku kala jira saddex guruub oo ka kooban min afar kooxood cabdikariin dilaxow oo ah guddoonka guddiga farsamada tartanka ayaan weyddiiyey sababta loo dhimay tiradii kooxaha oo awal intan ka badnayd waxaa dib loogu soo noqday in afar kooxood laga saaro ee kooxuhii noqdaan labiiyo toban kooxood ee saddex jirinin laga dhigo yacni waxbaad ka beddeshaan arrintaas haa waxaa waaye si wakhtigii oo jainis ay u helaan ciyaartoodii ee ciyaaraha si fiican loo fiirsado oo maalintiiba hal ciyaar la ciyaaro sidaa darteed ayaan uga dhignay ee sidii loogu wadi jiray ciyaaraha wakhtigii oo iska gaaban dartiis
war cusub ayaa ka soo kordhaya baarista ku socota shilkii shalay lagu hoobtay ee ka dhacay bannaanka magaalada umeyo halkaasoo ay sagaal qofii ku naf waayeen hay-adda baarista shilalka qaranka ee swiden ee hoveri komekhun ayaa warsidaha dogars niheter u sheegtay in dayuuradda uu baal ka go'ay xilli ay hawada ku jirtay raaqda dayuuraddan ayaa loo qaadayaa strangnes si loogu sameeyo baaritaanno dheeraad ah waxaa maanta magaalada gotemburg caasimadda labaad ee dalka swiden ka bilaabmaya tartan kubadcageed oo ay dhallinyaro isugu timaado midka ugu weyn adduunka kaasoo ah gothia cab oo sanadkiiba xagaaga la qabto elin yuwanson waa maareeya mashruuc la yidhaahdo celebrate the game kaasoo uu halkudheggiisu yahay aannu ciyaarno islamarkaana ay gacan ka geysanayaan hay-adaha caymiska waxay elin ka sheekaynaysaa ujeedka mashruucan ujeedku waa abuuritaanka jawi wanaagsan oo ay da'yartu kubadda ku ciyaarto ujeedkuna wuxuu yahay inaan xusuusinno inay xushmad isu muujiyaan iyo inay si wanaagsan isula dhaqmaan garoonka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxaad boodkan ka rukuman kartaa srplay spotify itunes ecast bodcaster iyo dhammaanba goobaha laga helo boodyada maxamed xaaji laanta af soomaaliga ee radio sweden